waa atbaacu taabiciinta ilaa intaasi waa qowlidii hortiina imaam nawowi la yidhi oo qolooyin weliba dhowri ay isaga sii horreeyeen waxaana ay tahay inuu taabici yahay oo dad uu arkay oo saxaabadii rasuulka ka mida ayaa jira inkastaba riwaayadsa inteeda badan taabiciintan kalaba ha noqoto haddaba waham isagu taasina waa jiraa buu leeyahay waatibaacu tibaacdii tibaacda halkan wuxuu wadaa waa taabiciintii oo macnaha taabicigii waa isagu taabiciga qad yucaddu in la tiriyaa la arkaa fii taabici atbaac atbaacda kiisii raacayay lagu tiriyo oo markaa taas waana marka taa lagu tirinaya waa id waqti warada uu soo arooray xamrun xambaar had iyo goor iyo warin uu saxaaba taabiciinu wax ka wariyaa markuu soo arooro aynu asxaabtii kaba warin qaaliban waxaa ka mida ragga abusinaad cabdullaahi ibnu dakwaan cabdullaahi ibnu cumar iyo anas iyo ayuu laba kulmayba waxa weeyaan anas iyo waxaanay ku tiriyeen atbaacu taabiciintii inuu yahay riwaayadiisa badan ee taabiciin wax ka wariya daraaddeed hishaam ibnu curwa raggaa ka mid oo cabdullahi ibnu cumar iyo jaabir ibnu cabdillaahiya baa loo geliyey markaas haddana waxaa lagu tiriyeyba oo bacdigood ay ku tiriyeen atbaacu taabiciinta inuu ka mid yahay muuse ibnu cuqba ayaa ka mid oo anas ibnu maalik iyo umu khaalid binti khaalid ibnu saciid ibnu alcaas iyabuu markaas soo gaadhay oo uu laba kulmay haddana waxay ku tiriyeenba bacdigood atbaacu taabiciinta inuu ka mid yahay waayo waa aragti un inta badan waxyaalahan riwaayad saasaanay ragganka markaa aanay ka xambaarin riwaayaadkoodna waa taabiciin kalen waxay ka warinayeen oo taas baa qaladkuu kaba imanayaa iyadoo dee aan araggan la ogeyne riwaayadan taabiciinta hadiyo goor wax ka warinaya ama markaa shaksigii la arkayo idxamlun waradoe wamacmarun awalu man minhum qadaa wakhalafun aakhiruhum mawtan madaa wamacmarun ninka macmar laydhaa ibnusayd abu zayd awalu man shaksikii ugu horreeyey weeye ee qadaa gutay naxbigiisii ama dhintay minhum taabiciinta ka dhintay ninkii ugu horreeyey weeye oo khuraasaan buu ku dhintay ama adarabijaan sanadii soddonkii laga yaabaa dee dagaalada in laguma dilay adigu nin halkaasuu ku dhintay waana soddonkii hijirada khilaafadii raashidada ahayd oo weli socota oo khilaafadii cusmaanba haddaba taabiciintii la garanayey ee ninkaas baa ugu geeri horreeyey ninkaas baa ugu geeri horreeyey weeye wakhalafun ninka khalaf ibnu khaliifa laydhaahaana aakhiruhum kii taabiciinta ugu dambeeyey weeye mawtan xagga dhimashada oo madaa mawdkaasoo madaa dee socday oo fulay weeye ama gooyey noloshiisiiba isagaa ugu dambeeyey dadna tadriib baa wuxuu ka soo naqliyey canilbulqayni buu kaga soo naqliyey oo macnaa ninka khalaf ibnu khaliifa la yidhaahaa ayaa oo boqol iyo siddeetankii hijirada ama koob iyo siddeetankii hijiradaba waxa weeyaan dhimashadiisu ahayd ayaa taabiciintiina ugu dambeeyey waa haddii dee adigu ay sugnaato camr bnu xureyta saxaabigaa la odhanayey inuu ka maqlayoo dee bacdigood isagu waa sheegtay sufyaan ibnu cuyeyniya ragle ayaa ku inkiray taas oo aan sugin haddii arrintaasi ay sugnaato oo taa dee qowlkiisaa la aqbalo ay sugnaato isagaa markaa dadkii taabiciinta ahaa uu geeri dambaynaya ama iyada haddii dee taa la inkiro saa sufyaan ibnu cuyeyniyo oo la yidhaha dee muu arag camri cid kaleo arkiina ma jirtay marka atbaacu taabiciinta inuu ka mid noqdo ayay noqonaysaa ee khalaafna kii ugu dambeeyey wey waa macmarun macmarku macmar ibnu raashidna maahe waa ninkan mutaqadimkee macmarun oo cusmaan ibnu cafaan iyo cali iyo kawa hor dhintay macmarun macmar ibnu zayd abu zayd awalu man shaksi kii ugu horreeyey weeyo qadaa dhintay minhum ay mina taabiciin taabiciinta waxaweyn ka dhintay wey wakhalafun khalaf ibnu khaliifana aakhiruhum kii ugu dambeeyey weeye mawtan xagga dhimashada mawdkaasoo madaa socday oo fulayo ama madaa gooyey noloshiisiiba way riwaayatulakaabiri can ilasaakiri wasaxaabati can iltaabiciin wuxuu mabxadkeedii yahay dadkii iyagu waaweynaa cilmi ahaan ama da ahaanba wixii ay wariyeenee dad ka yaryar oo aqoon ahaan uga yar ama da ahaan uga yar ay kaba wariyeen taasba weyn iyo wasaxaabati can taabiciina waa nooca riwaayatulakaabir can asaakir ka mida khaas ba ha noqotee waa asxaabtii rasuulka warintii ay wariyeen ay ka wariyeenba taabiciin ay wax ka wariyeen bal taas buu mabxadkeedii yahay markaa wuxuu uhi sheekhu waqad rawa alkibaaru can sigaari fi sinni aw fi lcilmi waalmiqdaari waqad rawaa way wariyeenoo alkibaaru raggii iyagu waaweynaa can sigaarin kuwa yaryar oo fi sinni da uga yaryar sigaarba ku tacalluqe haddii xataa kibaar lagu tacallujiya dhib may lahaateen markaa fi sinni da'da uga yaryar markaa aw fi lcilmi ama xagga cilmigiiyo walmiqdaari miqdaarkuna waa cadfu caamin calaa khaas hada cilmigo miqdaarkaas buu ka mid noqonayaan adugu taa uga yar ayay kaba wariyeen aw amase fiihimaa waa dee waxa weye fiihimaa labadaba fiigooda oo waa cilmigii iyo miqda markaa da'dii labadiiba uga yar ama miqdaarkii iyo da'dii labadaba uga yar ayay kaba wariyeen oo markaa labadoodiiba uga yar oo asqara aw amase can asqara fiihimaa wey waxay ka wariyeenba kuwa uga yar fiihimaa labadan uu inoo soo magacaabayba labadaas taas bay ka wariyeen marka maxaa lagu magacaabaa marka shaksi shaksi isagu dee ama uu dee xifdi iyo aqoonba uu kaga horeeyo da'dii ha iskuwa mid noqdeen ama xaggii marka la eego da'dii uga wenyu sidaa daraaddeed la kulankii mashaayikhdiiyo taas uu kaga horreeyuu kaga wen yahay shaksi caynkaas oo isagu jaanibkaa uu kaga mudnaa markuu dib uu wax uga wariyo waxay yidhaahaanba riwaayatulakaabir can ilasaaqir waxaa markaasna ka mida nooca saxaabadu waxay wariyeen ay taabiciin ka wariyeen oo isagu mar uu inoo sheegi doono haddii la yidhahdo oo inay dee saxaabo taabiciin wax ka warinaysa ay jirto axaadiis adigu markaa taas weliba ay ka wariyeen arrinta israa'iilaad iyo akhbaaro kale say bacdigood yidhaahaan aanay u badnaynba waxaana baabkan u asaraba rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo mimbarka kuba taagan ayaa wuxuu sheegay qiso uu u sheegay tamiimu daari xadiid aljasaasa saxiixa muslim akhirkiisa dhacayba tan baa asaro dee wuxuu kaba maqlay isaga ayuu dadkii ugu warramay isagoo yidhi weliba majliskiina jooga macnaa ama amaakintiinu a tegina oo markaasu warkuu doonayo u sheego waana war uu kaba maqlay ama arrin uu ka maqlay bay ahaydba waxa weeyaan tamiimu daari baabkan bay u asal tahay haddaba taas baa adigu riwaayatulakaabir can ilasaaqir la yidhaha faa'iidadeedna isaga sheegayo muxuu idhi waqad rawaa way wariyeen alkibaaru kuwii waaweynaa ee iyagu markaa da ama cilmi kuba weynaa can sikaarin kuwa yaryar kibaarna waa jamcu kabiirin sikaarna waa jamcu saqiir beer ayay ka wariyeen fi sini da'da kaga yar ama alkibaaru kuwii waaweynaa fi sini da'da kuba weyna aw fi lcilmi walmiqdaari ayaa waxay ka wariyeen can sikaarin kuwa iyagu ka yaryar oo jaanibka ama da'da ama cilmigiiyo miqdaarka kagaba yaryar oo labada mid ahaan aw amase fiihima labadaba weeyaan oo da'dii iyo cilmigiiyo miqdaarkiiba kaga yar ayay kaba wariyeen haddaba u cilmu daa kan cilmigiisu waa riwaayatulakaabir can ilasaaqir tan aan hayno cilmigiisu waa macrifada iyo aqoonta loo yeesho kani ama faa'iidadeedu afaada wuxuu markaa faa'iidaynayaa allaa yudanna inaan loo malayn qalbuhu rogitaankiisii ama gedintiisii uu gediyey raawigu alisnaad iyo isnaadkii uu dabagediyey aan loo malayn taas baa fawaa'ideedii kaba mida oo maxay markaa faa'iidadnu inoo sheegay ay tahay haddii dee labada shaksi waad taqaanaa waad garanaysaa matalan saxaabi iyo taabici ka soo qaad saxaabi aad taqaanay ayaa taabici wax ka horinaya dhowna saxaabi dambuu kuba laabmaya waxaa weeye haddii dee aad baabkan ogtahay waxaad ogaanaysaa riwaayatulakaabir can ilasaaqir inay tahay oo wax markaa dee ku sugan oo ishkaal inaanu jirin laakiin shaksigaan ogeyn inuu arrintan ku tiriyo wax mushkilaba inay tahay baa suurtagala inuu ku tiriyo meesha qalbi inuu dhaco raawiga xaggiisii qalbi ka dhacaa suurtagalo dee ay ahayd taabicigu inuu soo horreeyo saxaabigu dambeeyo halkan maanta saxaabigu intuu soo horreeyo taabicigu dambeeyo taasba inuu oo markaa adhow hadduu israawa saaba ku israaxe ama dadniga caynkaasa u mareeyo oo hadduu matalan kaba soo qaado oo arko zuhri oo imaam malik wax ka warinaya imaamkii zuhri ee xaafidka ee shairka ee sheekhiisa ayo malik wax ka wariyey hadduu halkan ogaya wuxun buu ogaanayaa riwaayatulakaabir can ilasaaqir inay tahy laakiin haddaan intoon ogeyn labada nina uu yaqaanay inaysu sheekhiina uu yaqaanay waxaa dhici karta in isla meesha isweydaar baa dhacay waa la kala horraysiiyey uune asalku wuxuu ahaa malik cani zuhriy ayuu ahaayoo qalbigaasaa dhacay oo raawigiibaa qalbi la yimi oo wax dabagediyey inuu taa u idhaahaa laga yaabaayo markaa dadniga caynkaasaa laga nabadgelayaa macrifada tanna waxay faa'iidaynaysaa inaan loo malayn islaadka in qalbi uu ku sugan yahay ama raawigu qalbiyey marka waxaa kaloo dee fawaa'idda ka mid a inaan loo malayn oon la moodin kana wax laga warinayaa mid ka fadli badan oo ka mudan kii isagu ka warinayay inayo waayo dee saasaa aqlabka uu ahaayo markaa dee shaksigiibaa mansiladiisii la ogaanayaa mansiladiisii uu lahaabaa shaksi kas lana dhigayaa sida xadiid kuma timi umirna an nunzila annaasa manaasilahum manzilu nnaasa manaasilahum lafti kaleba uu ahaaba wey waxaana kaloo tilmaamaysaano dee waa ijtihaadkii ay cilmigan xadiidka ku dadaalayeen iyo tawaaducoodii badnaabay tani calaamo u tahayo waxaabay yidhaaheen bal laa yakunu rajulu muxadian xataa yaakuda can man fawqahu wa mila waduunahu macnaa ninku muxadis ma noqonayo kamila ilaahu dadkii ka sarreeyey uu wax ka wariyo kuwii la sinaa riwaayatulaqraanka inoo dambeeyey kuwii ka hooseeyey oo riwaayatulakaabir canilsaakir noqonaya muxadid kamilaba ma noqonayo taasna waa dee ihtimaamkoodii ay cilmiga qaadashadii iyay markaas ay u ihtimaamayeen iyo tawaaducoodiina calaamo iyo daliil bay u noqonaysaaba wey aw fiihima wa cilmu daa afaada wuxuu faaideye cilmu daada waa kan noocan aan haynay aan riwaayatulakaabir canilsaakir cilmigiisu cilmiguna waa macrifada iyo aqoonta loo yeeshaa kan wuxuu faaidey afaada wuxuu faa'iideynayaa alla yudadna inaan loo malayn qalbigu rogitaankiisa uu rogay bal raawigii ka dhig misterkan faacilkiisaoo raawigii xadiidkan warinayay gedintiisa uu gediyu qalbiyey alisnaad isnaadka inaan loo malayn wey wa minhu akhdu الصaxbi can atbaaci wa taabicii can taabici اlatbaaci waa minhu noocan aan haynay riwaayatulakaabir can ilasaaqir waxaa ka mid ah akhdu الصaxbi waa saxaabada qaadashadoodii ama warintoodii can atbaacin atbaac ay wax ka warinayeen taasi ka mid weeye inaba saxaabata can taabiciin waaba ka ayna yidhiin wa taabicii waa akhdu taabiciyin ku taabiciye isaguna warintii can taabici alatbaaci atbaacda kiisii raaciye uu wax ka sii wariye taabicu taabiciga ah isaguna noocan aan haydna rawaatulakaabir can ilasaaqir buu ka mid yahay wadaalika kaasna waxaaba weeye waa mihaalkiie kalbaxri ka riwaayati albaxri can kacbi ibn cabaas cabdullaahi ibnu cabaas warintii uu kacbulaxbaar wax ka wariyeyba markaa dee axaadiidyada axaadiidta rasuulkaa kama warin oo akhbaartii kale isaga macrifada u lahaa waana isaga un maayada cumar ibn alkhadaab iyo cabaadilada kaliya abi hureyriyiina waxbay ka wariyeen waa ina saxaabi marka xagga da haddaan eegno kacab kolley aad buu ibnu cabaas uga weynaa waayo walow dee islaamkiisu mar dambe ahaa markii horena yahuudi uu ahaa oo abubakar khilaafadiisiiba uu islaamkiisu u ahaa isagoo u da-a waktigaasba ayaa islaamkiisa uu islaamay oo nin weyn buu ahaayo ibnu cabbaas aad buu uga weynaayo laakiin de waa xaggii rutbada tan macrifadii diinta iyo rutbadii labadiiba waa saxaabi midi midnaba dee saxaabi maaha waa taabiciin kastaha kaba da-weynaadee markaa noocan riwaayatulakaabir can masaaqir bay ka mid noqonaysaa kalbaxri wa kalbaxri can kacbin kalbaxri wamiaalu wadalika kalbaxriba way ka riwaayat albaxri can kacbin wakazuhriyi wa ka riwaayati zuhriyi zuhri riwaayadii weeye can maalikin maalik uu ka wariyey waa tilmiidkiisii wa yaxyaa wa ka riwaayati yaxyaa markaas yaxya alansaari riwaayadiisii weeye isaguna can maalikin oo maaha arrintood wa ka zawriya can maalikin wa yaxyaa oo zuhri inuu maalik iyo yaxya ka wada wariyey maaha yaxya waa sikaaru taabiciin isagu zuhrina isagu maalik uu zuhri ugu sheekiyu isaguna maalik sheekiisa ah markaa maxaa jira oo mihaalku noqonaya waa riwaayatu zuhriyi can maalikin iyo riwaayatu yaxya bnu saciid alansaari isna can maalikin labadooduba maalik bay ka wada wariyeen waana laba noo taabiciya isaguna atbaacu taabiciintii buu maalik ka mid yahay waa dee noocan aan hayno ee riwaayat alakaabir can alasaaqir taabaweyn oo minhu akhdu saxbi can atbaacina kalbaxri can kacbin ayaa mihaalkeed yahay wa taabici can taabici atbaacina waa ka zuhriya can maalikin wa ka yaxya can maalikin taas baa iyadna mihaalkeedu noqonaya wey riwaayat saxaabati can taabiciina can asaxaaba saxaabada riwaayadoodii iyo wixii ay wariyeen ay taabiciin ka wariyeen taabiciintaasoo saxaabo kale ta hore iyada ee imanka kacab oo kale iyo ee kumay qaydnayn in isna saxaabi wax ka sii wariyaan taa riwaayatulakaabir canmasaqir aan kusoo marray haddii saxaabi taabicin wax ka wariya xataa waxaasi khabar kaleba ha noqdo ama akhbaartii israa'iiliyaadkaydii ay kaba wariyeen kacab macdaa haba noqdee iyada waa baabu riwaayatulakaabir canalsaaqir buu noqonayaa waa wax kasii khaasanoo waxadiid axaadiistii rasuul ka mida la warinayaa nin saxaabiga wuxuu warinayaa taabici buu ka warinayaa taabicigana saxaabigii kale rasuulka ka maqlay kasii warinayo saxaabigaas baa rasuulkii ka warinaya waa nooca ay tay dee in loo ihtimaamo oo soodo arooray ee maaha waxyaalaha saxaaba ay taabiciin ka wariyeen israa'iliyaad iyo akhbaar kale unmaasay bacdigood yidhaaheene macnaa way jiraan weeye axaadiis axaadiistii rasuulkii ka midoo saxaabiyu taabici ka wariyey oo tan buu markaa ku caddaynaya un iyada riwaayatulakaabir canalsaaqir waa tan ka soo baxnay markaa wuxuu idhi wamaa wixii rawaa wariyey asaaxibu ninkii saxaabiga ahaa can ilatbaaci atbaac uu ka wariyey can saxaabatin isaguna saxaaba uu kasii wariyey taabicigaasi baawa noocaasi kaasi koley maad mutada ahayd baa halkan buu dhacayaa khabarka fadina kolka dee mutada cumuumka uu leeyahay daraaddeed bay isaga siyaadiyaan fa fawa markaa noocaasi dariifun mid fiican oo wanaagsan weeya xasanun maliix lilfadini shaksigii faamalaha ee umuuraha u fiirsanayey ee fidaan ay u sugnaatay taasba weeye kolle waana uu la dheeriyey noocan ama qaybtan arfiyadii ciraaqiya kuma sugna waayo muqadimada ibnusalax kuma sugneed fahuwa dariifun lilfadl taas wamaa rawaa wixii wariyey asaaxibu saxaabigii uu wariyey can ilatbaaci atbaacdii uu ka wariyey can saxaabatin isna saxaabo uu ka sii wariyey fahuwa noocaasi dariifun mid fiican oo wanaagsan weeye lilfadili shaksigii isagu fahma iyo fidno lahaa taas ee mutabasirka ee umuurahan u fiirsanayey markaa wuxuu idhi allafa fiihi noocan waxaad kitaab u dejiyey ama juz kitaab weyn maahee alxaafid alkhadiibu xaafidkii abubakar axmed ibnu cali alkhadiib kutubta badan lahaa ibnu nuqdana uu yihi kullu man ansafa calima ana almuxadisiina bacda alkhadiibi ciyaarun calaa kutubisan sharxu nukhba bilowgiisii ku soo marrayba ninkaas baa juz ku ururiyey asaaniidii caynkaas ahayd ee saxaabi uu taabici wax ka warinayey taabicigaasa saxaabi kale uu wax ka warinayay taas buu ku ururiyey marka wuxuu uhi wamunkarulwujuudi jirid uu keni jiro kii isagu inkirayay ee isagu lahaa saxaabadu waxay taabiciin ka wariyeen waa akhbaar israa'iyaada uun ee axaadiidta rasuulka axaadiidtiisii ka mida kamay warin laa yusiibu mid asiibaya maasii xaqa ahayd sawaabka ahayd ee waa lahayaa axaadiidtii rasuulka oo saxaabi taabici ka warinaya taabicigaasna saxaabi kale bal saxiixa muslim waxaa kuba sugan xadiidkii ama naama can xisbi aw can shayin minhum faqara'ahu maa bayna salaati alfajri ilaa salaati duhri kutiba lahu kaanamaa qara'ahu min alleyl xadiidkaas waxaa warinayay dee saa ibnu yaziid waa kau inoo sheegi doono isaguna wuxuu ka warinayaa cabdiraxmaan ibnu cabdin alqaari cabdiraxmaan waa taabici saa'ibna waa saxaabi walow cabdiraxmaan kolley buu xagga da'da ka weynaanaya saa'ibda aad buu u yaraa waqtigii rasuulkeen isaguna cumar buu ka sii warinayaa waa saxaabi taabici ka wariyey taabicina saxaabi kale uu ka sii wariyey amhiilo kalena way jirtaa suu sheegi doono ee intaa kumaba koobna saa daraaddeed ninka isagu le ma jirto taasi ee saxaabadu taabiciinta waxay ka wariyeen akhbaar israailiyaad mi axaadiidta rasuulkama wariyaan nin isagu asiibay ma aha marka waana kan le xaafidulqadiib baa iskuusu dejiye laakiin axaadiidta intaa la hayo ilaa labaateneeye xadiid baa suu isaguba sheegi doono dhammaanba waxa soo arooriya waa xaafid alciraaqi muqadimada ibnu salaax nukatan uu ku leeyaha ma ataqyiid walyadaax ayuu dhammaan ku soo arooriyaa dee ninkii doonayaa inuu akhbaarta caynkaasa wada arka ama labaatankan uu inoo sheegayo halkaas buu ka heli karaa kitaabka ataqyiid walyadaax weeye allafa fiihi alxaafidu alkhadiibu wamunkiru wujuudi wujuudkii inkirayay ee lahaa ma jiro laa yusiibu ma asiibaya macnaa ma asiibin lam yusiib weye mu asiibin sii xaq ahayd wadalika waa kan mitaalkiia kasaa'iidba weeye wa can ibni cabdin ina cabdi ka warinaya cabdiraxmaan ibni cabdin alqaari can cumara isaguna cumar ka warinay xadiidkuna saxiixa muslim buu ku sugan yahay waana taa aan sheegnay wanaxwu daab haddaba ka naxwiina oo waxa weeyaan xadiidka nimakaan wixii isagu la midka kuwa la mid ah oo iyaguna saasoo kale saxaaba ay taabiciin uga warinaysa taabiciintaasna saxaabo qad jaa'a waa yaxa yimi cishruuna labaatan ahar aharta calaa luqati rabiic ugu jirsa aharn waa tamiiskee labaatan ayaa yimi dee aharan ahar oo ujeeddadu labaatan xadiid oo kale ama kani ku labaatanba yahay oo dhammaan ba ay ku wada sugayihiin saxaabi taabici ka warinaya taabicigaasna saxaabi kale uu kasii warinayo ayaa soo arooray barhkoodna isagoo halkan looga shoogaya sidaa soo sheeg xaafidulciraaqa isagu uu dhammeeyo haddaba markaa kaasiina waa waxa adigu dee shaksigii fahmada lahaa ay tay inuu u baraarugo si uu xaqiiqadiisii u ogaado noocaasna uu ka cabiray markaas dee inuu aada isku fiican iyo wanaagsan yahaybo dariiqun lilfadlba wadalika kasaa'ibin can ibni cabdin can cumar wanaxwu daa haddaba kan imika aan xadiidkan dee mihaalkiisa aan sheegnay naxwigii macnaha waxyaala dee isaga lamid ah ayaa qad jaa waxay yimi kaa naxwigii cishruuna labaatan ahar ay aharan labaatan ahar baa yimo dhammaantood baa saxaabi taabicigu ka warnaya taabiciguna saxaabi kala way riwaayat alaqraani waa dadkii iyagu isku waqtiga ahaa isku dabaqada ahaa wixii ay dhexdooda kala wariyeen taa hore dee riwaayada maxaa u badan shaksi shaksi markaa ka weyn inuu wax ka wariyo riwaayat alakaabir can alasaakirna taa xagsigeed bay ku timo shaksiga ama da'diisu ay weynayd ama aqoon iyo cilmi shaksigan uga badnaa si dee cabdullaahi may malik ibnu anas malik ibnu dinaariya ay wax uga wariyaan ma cabdullahi ibnu dinaariya oo ka xifdi badnaayeen ayaa camar iyo cabdillaahi labadaa ilma dinaar walaadna maahay may sinayn oo dee camar isagu nin xaafido ayuu ahaa laakiin cabdullaahi dee ninka dadkaa sheekhidoon ay kuma tiriyeen ayuu ahaa oo axaadiistii soo saa may badnayn iyagoo dee miqdaarkii qolooyinkan ka warinayaaba ka weynaa ama se dee imanka imaam malik o kaleo malik ibnu dinaar oo suudiya waxyaalahaasuun ku shuuroobay markaas adigu wax ka wariyeyba markaa taasina waa adigu dee noocan dambe iminkaan kaba soo baxnay riwaayat alkaabir can alasaaqir iminka halkan wuxuu inoo sheegayaa waa laba shaksi oo iyagu isku dabaqaa sheekhiya la wada kulmeen da'dii bay isku dhow yihiin dhexdooday wax kala wariyeen taasna riwaayat alaqraan baa la yidhaha baxdgeedina baxsigii ama mabaxadkeedina kan weeye markaa wuxuu idhi sheekhu wawaqacat way dhacday oo waa wax jirta dee riwaayat alaqraani dadkii iyagu aqraanta ahaa isku dabaqada ahaa riwaayadooda oo maxay waxay tahay bacdo waa dee bacdihim can bacdi iyagu dhexdooda ay kala wariyaan ee barhba barhka kale ay ka wariyaan taasi way dhacdo waa wax jiraan haddaba waa cilmuha ogaanshaheed ama cilmigeed iyo macrifadeedna waa iyadoo aqoon iyo fahmo loo yeesho noocanna yuqsadu waa loo qastaa bilbayaani caddaan daraaddeed macnaa waa sidee wixii ishkaal meesha uga baxo oo xaqiiqadiina loo ogaado oo dee aan markaa dadni kaleyo si inoo sheegaya aan waxyaalo kale looba malayn sanadkii oo dee wahmi iyo waxaasi inuu dhacay taas baa loo ogaay loogu qastaaba weye oo waa cilmuha waa riwaayadan aqraanta cilmigeeda oo waa macrifadeedii yuqsadu waa loo qastayaa bilbayaani caddayn daraaddeed ee xaqiiqadii lagu caddeeyo daraaddeed amase dee loo helo si markaa labsi iyo ishkaal lagaga baxayay taas baa loogu qastaaba weeye bilbayaanidii ka bedel oo waxaa cilmigeedii looguma qastayaa allaa yudana si aan loogu malayn azaydu ziyaado fil isnaadi isnaadka figiisii inay ziyaada ay kuma sugan tahay aan loogu malayn aw ibdaalu can ama can bedelitaankeed bil waawi wow laguma bedelay oo ujeeddadu baadna dee matruubkiibay gashaye meeshii wowdii inta laga tegey ay cani halkii wowda timi taa aan loogu malayn wey bal xaddu raawa xaddina inoo xadaynaya watani waa faa'iidadii laga faa'iidaysanayey macrifada riwaayatulaqraan adigu markaa la ogaado markaa waxa weeye adigu shaksigu hadduu dee riwaayatulaqraan tan uu og yahay marka laba shaksi oo uu isku uu ogaa inay isku dabaqo yihin oo laba qariin ayihin dhexdoodii ay wax kala wariyaan u malayn maayo sanadka siyaada inuu ku sugan yahay horta una malayn maayo inay cantan iminka u dhaxaysa haddii cancanaba ay dee ahayd oo can ay wax ku kala naqlinayeen cantani inay taxriif tahay oo asalkanna uu ahaa wow oo ay iskuba cadfanayn taasna u malayn maayo oo markaa macrifada tan loo yeesho waxaa lagaga nabadgelayaa ziyaado sanadka ku sugan malo loo maleeyo cantan sanadka haddii dee rijaashiisii ay uga dhaxaysay khaasatan isku dabaqadaba ahaa cantaasi inay taxriif tahayoo asalku wuu ahaa malo loo maleeyo taas baa lagaga nabadgelayaaba weye macnaha laakiin haddii aan la ogeyn dee dandigan baa imanaya oo matalan laba shaksi ogaa shaksigan labadoodiiba imika waxa weeye iyagoo xadiidka dee isku dabaqaha matalan laba saxaabi ka soo qaad isagoo markaa can abi hurayrata can caaishata can inabiyi sala allahu calayh wasalam taas buu arkay labadoodna wuxuu ogaa rasuulka inay la wada kulmeen ee labaduba ay wax ka wada wariyaan riwaayatulaqraanna macrifo uma laha ee waxaa dhici karta inuu u maleeyo labada mid zaa'id inuu yahay labadan mid zaa'id inuu yahay kala wariyey amase cantan maanta dhex taalla ay dee taxriif tahayoo meeshu ay ahayd can caaishata can abi hurayrata wa caaishata isku cadfanaayeeno xadiidka ay wada wadaagsadeenu taas inuu u maleeyo ama uu islaam midkood baa zaa'ida taas baa dhacaysa laakiin hadduu halkan ogya riwaayatulaqraan ee danniga caynkaasi ayuu ka nabadgelayaa oo ziyaadana u malayn maayo sanadkii ku sugan cantani inay taxriiftu wuu asalku ahaana u malayn maayo taas weeye oo markaa bayaanki inay bedel ka tahay baanu yidhi waa caddayn bayaanku sheegaya tana allaa yudanna inaan loo malayn azaydu waa dee markaana faacilka haddii saa hore aan taa hore majuulayne waa azaydan bacnaa waa ziyaada ziyaado fil isnaadi isnaadka figiisa wax lagu siyaadiya ama kuma sugan taas aan loo malayn waa mid aw ibdaalu can wa allaa yudanna inaan loo malayn ibdaalu can can bedelitaankeeda la bedelay oo bil waa wow lagu bedelay oo macnaa wowdii jirtay waa dee abdelay ee sadeliye kokol matruubka ayay ba'du gashaaba wowdu markaa waa matruubkii cankuna waa maaquudkii la qaadanayey markaa oo adigu malaa bedele iyo istabele iyo waxyaalahaasoo dhan adele iyo waa matruuka ayay ba'du gashay iminka wixii laga tegay waa wowdii canna waa la qaatay iyadana asal ahayd bu markaas siduu shaksigu malaynaya ay tahay taas aanu u malaynba weye haddaba bal markuu inoo horraysiiyey faa'iidada aan ka faa'iidaysanayno ama laga helayo macrifada tan loo yeesho ee riwaayatul aqraan la ogaado ayuu xaddi inoo sheegayaa ama tacriifkii wuxuu idhi walxaddu xaddii haddii walxadda la yidhaha sida kuwa kale ee caraabadna dhib ma laha ama dee midna mutaduma laga dhigay midna ficilka dambu baa lagu nasbinaya xaddi ra'aw waxay culimmadu arkeen oy ku tegeen oy ra'yeeyeen oo macnaa culimadii ama dee a'immadii markaa halkan xadiidka ahlulxadiid inuu yahay in yaku hadday ahaadaan labadii qarin fil isnaadi isnaadka fiigiisa qad taqaarabaa kuwa isku dhowaaday waa isnaadkii oo macnaa isku dhowaanta ay isnaadka iskuba dhowaanayaanna dee sheekhiya la wada kulmeen oo waa xaggii luqiyiga si aan dee sharxu nuqbaba ku soo marray alakhda can ilmashaakhiya luqiyigii oo taas bay isnaadkii iskagaba dhowyiin wa sini wa fi sini halkan fil isnaadii bay ku cadfantahay xaggii da'dii ay yihiin kuwo isku dhow haaliban tan may daa'iman guud ahaanba waa daa'imaha salahanna da'dii ay iskagaba dhowyiin waqiila waxaa la yidhi haaliban waa inta badan oo macnaha ujeeddadu waxaa lagu kaaftoomayaaba sanadka hadday isku dhowaadaan oo mashaayikh la wada kulmaan xataa da'dii amrigii haba kala weynaadeene taas waa lagu kaaftoomi karaa baa laydhoo shardi ma aha inay xagga da'dana labada nin ay iskaga dhow yihiine wuxuunbaa muhimku uu yahay wixii ku tacalluqsanaa xagga riwaayada waa isnaadkiie inay iskaga markaa dhow yihiin oo ah sheekhiye inay soo wada gaadheen ay la wada kulmeen ay wax ka wada wariyeen oo xaggaa ay sanadkii ku siman yihiinba taas haddaba markaa arrintu ay taa tahay bal dee khabarkii iyo kuna qataqaarabaa baan ridnay iskaba ridna jawaabtii shardiga oo haddii markaa arrintu taatay fa riwaayatulaqraan taasi waxay noqonaysaa riwaayatulaqraan oo riwaayatulaqraan waxay tahay waa labadan shaksiye maanta wax kala wada warinaya hadday umuurtii ku tacalluqaysa xagga riwaayada wadaagsadaan sidoo xaafid nuxajarba ka cabiro sharxu noqon oo amase da'dii oo kale duqayigii iyo akhdi cani ilmashaayikh oy dhexdoodiina wax kala wada wariyaan riwaayatulaqraan baa lagu magacaabayaayo waxaa riwaayatulaqraan loogu magacaabayaa dee ninkani nin qariinkiisii oo isagii la siman buu wax ka wariyey taas buu wax ka wariyeyba marka xagga da'dana imankaa dee isnaadkana waa luqiyigii mashaayikhda lala kulmiyey akhdigii mashaayikhda wax laga qaadanaya ujeeddadu ay too way ku siman yihiin xaggaa weeye da'da marka ay leeyihiinna waa inay dee xaggii da'dii qaaliban dadka caynkaasa farqi weynoo saas uma dhexeeye da'diina ay ku simnaadaan laakiin taa bacadgood waa kan yidhi daa'iman laakiin waqiila qaaliban oo de waa qaalibkuna waa sida deemika macquulka oo qolqolo waxaa dhici karta shaksiga dalabkiisu weynaanu horrayn ama dalabkiisu muddo dheer ahaa dad aad uga yaryarna haddana ay xaggii sanadka kuwa silmeen taasi way dhacaysaaba oo markaa filqaalibba weeyaane haddii tafaawud xaggii da'da jiro akhdigii iyo luqiyigii mashaayikhda ay ku siman yihiin iyadna riwaayatul aqraan waa la odhanayaa taawe marka in yaku hadduu iyo fi lisnaadi qad taqaaraba xagga isnaadka in yaku hadday aadeen waa alqariinaan bal kaba dhiga ismigii markaa ficilka mudaaric meedee kaanadan ismigeedii in yaku hadday ahaadeen ay yihiinba alqariinayni alqariinaani labadii qariin ama alqariinaan fi lisnaadi isnaadkan fiigiisa qad taqaaraba kuwa isku dhowaaday hadday ahaadeen iyo wasin da'da daa'iman daa'im ahaan aw waqiila waxaa la yidhi qaaliban fi lqaaliba marka fawa riwaayat laqraan taas riwaayat laqraan baa la odhanaya w marka wuxu uhi sheekhu wafi saxaabi arbacun fii sanadi ay wafi saxaabi asxaabta rasuulka waxaaba kamid oo ku sugan arbacun afar saxaabiyo bacdigoodba bacdiga kale wax ka warinayo fii sanadin sanad keliya ku wada sugan sanad keliya oo mid kastaaba ka kale wax ka warinayo wa khamsatun shanna ka mid weeya saxaabada wabacdahaa shantaa dabadeed ama wax ka dambeeya shan oo ka badan lam yarid ma soo aroorin lam yusadna lama ziyaadinna waxaa ku sugan shaakir dabcadiisa oo taa dabadeedna wax soomay aroorina ujeeddadu shan wax ka badan sida lix oo kale saxaabi oo xadiidka sanadkii ku wada jira lama hayo afar saxaabi waa la hayaa haddana xadiidka soori warinayo oo wuxuu ka warinayaa saa'ib ibnu yaziid soori waa taabiciga waa saa'ib ibnu yaziid can xuwaydib oo ibnu cabdilcusa عن عبد الله بن سعد عن عمر بن الخطاب ما جاءك الله به من هذا المال من غير شرف ولا سؤال فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك taasoo kolay isagoo dee sanadku afartaa iyo bukhaari kumaynaan soo mariya muslim saxiixiisa ay u tiiriyaan bal balkaa taas afar saxaabi baa xadiidka sanadkiisii ku wada sugan oo midba midka kale ka warinayo ilaa kii ugu dambeeyey ee cumar ibnu alkhadaab uu isagoo rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kii ka soo naqliyey ahaa oo markaa amaa shanta dee suyuudi ayaa wuxuu soo naqliyaa dee tadribkiisaba bacd alajzaa u kaba soo naqliya xadiid markaa shan saxaabi ay kuba wada sugan yihiin oo ah cabdillaahi ibnu camr ibnu caas cusmaan ibnu cafaan cumar ibnu alkhadaab abi bakrin sidiiq bilaal oo ugu dambeeyo yidhi almowtu kafaaratan likulli muslim walow yidhaaho nadar badan baa ku sugan xadiidkan sanadkiisa shaakiro uu yidhaaho uu deed kuna celeeyo suudi markaa horta marka leega jaamicu saqiir qorooyinku u tiiriyey baa laga yaabaa bilaal saxaabiga muu sheegin kitaabkiisa alla-aali masnuuc oo duruqda xadiidka ugu badiyeyna markaa dee isagana bilaal islaad gelaya kumuu sheegin saaxiba kashf markaa khafaa cajruni leeyahayna isna waa sidii ku sugnayd oo taas ba adigu yidhaah nadar baa kuga sugane waxa weeye adigu waa kaa sanadka sanadkiisu uu ka soo naqliyaa ajsaada qaarkoodna uu ka soo naqliyaa suyuudiye shan saxaabi baa xadiid ay haddaba asxaabtii waxaa ku sugan arbacun afar fii sanadin sanad figii ahaaday oo sanad figii oo mati keliya leh iyagu ku wada sugan wa khamsatun shanna ka mid weeya saxaabada wa bacdaha shantaa dabadeed lab yarid ma soo aroorin wax intaa ka badan wey fain rawaa kullun min alqirnayni can saaxibihi fahuwa mudabajun xasan riwaayatulaqraan bay taasi ahayd mudabajkii buu inoo gelayaa oo nooc kasii khaasan riwaayatulaqraan waa riwaayatulaqraan uune laakiin waa ka khaasan yahayba wey fain rawaa hadduu wariyo kullun mid kastoo min alqirnayni labadii shaksi qarni oo shaksiga shaksigii dee qaabilaya kufkiisaba aha imankaa dee haddaba mid kastaoo dee qariinka ama labadan qariin ka midi can saaxibi ninkii kale saaxibkiisaa buu ka wariyey fahuwa kaasi mudabajun mudabaj weeye oo mudabaj baa lagu magacaabaa mudabaj ba waa dee simaneba oo macnaa ujeedadu waa hadii la yidhaha akhdan min diibaajata iyo lawajisan dee horeba usoo aragnay waxay noqonaysaa labada khad waa kuwan isqaabilaya simanna labadii shaksiya wax kala wada wariyeyna dee waa dadkan simanba ama mudabajun ku la fiicneeyey oo la qurxiyey weeyaan atadriij atadsiin atadsiin bay soo naqliyeen qurxin wax la qurxiyo inuu yahaybe haddaba waa la qurxiyey mudabajkaasoo xasanu fiican oo iska takmilo fiican oo wanaagsan ama xasan waxay ishaare u tahayba mudabaj waxaa loogu magacaabayoo ina lafdigan mudabajba tadbiij waa atazyiinba walow macnaha kalena uu jiro markaa dee waa saas buu ishaarayaa waa wanaaggan kuba sugan oo laba shaksi oo labaduba aqraan ahayoo kani uu kan wax ka wariyey waa riwaayatulaqraan taasi keliya kii markii hore wax laga wariyay haddana kii kale wax ka wariyo oo isku noqnoqdo mid kastaba kale wax ka wariyey mudabaj baa lagu magacaabaa fain rawaa hadduu wariyo kullun mid kastoo min alqirnayni labadan qirni ka mida ama qariin ka midi can saaxibihi saaxibkiisa uu wax ka wariyo fa huwa mudabajun mudabaj weeye xasanun fiican marka wuxu uhi fa minhu mudabajkii waxaa ka mida fi sax asxaabta rasuulka rawa sidiiqu can cumar wey macnaa waa riwaayatu sidiiq baa sidaan isagaba aweelano dee masterun walow aan ani ay jirin lakin tasmac bilmucadiyi khayr ma antara waa kuisoo naqliye marka waxaaba ka mid ah marka asxaabta la eego rawa sidiiqo ay riwaayatu sidiiqa abibakar riwaayadii can cumar cumar uu ka wariyey uma bacdigeedna rawaa waa wariyaal faaruuqu faaruuqna dee can cani sidiiq buu ka wariyey oo marka asxaabta rasuulka la eego abubakar cumar buu wax ka wariyey cumarna haddana waxbuu ka wariyey abubakar waa mudabajne waa labadaa saxaabiya simanbe fa minhu fi saxbi fa minhu kan mudabajka waxaa ka mida fi saxbi asxaabta rasuulka rawa sidiiqo riwaayatu sidiiqe abibakar riwaayadiisa can cumara cumar uu wax ka wariyey uma bacdigeedna rawa faaruq ay uma riwaayatu lfaaruqi can sidiiqba taas baa ka mida wey wafi itibaaci taabiciintana azuhriyu waxaa isna ka mida wa minhu fi itibaaci azuhriyu riwaayatu zuhriyi can cadaain cada uu wax ka wariyey iyo wa cagsu kaa cagsigii oo ah cadaa riwaayadii can zuhriy oo maxay taabiciintiina cadaa bn abirabaax waanu ka yar weynaa markaa zuhriye ayaa wuxuu wariyey zuhri buu wax ka wariyey zuhrina cadaa bn abirabaax buu wax ka wariyey labadoodii mid kastaa ka kale uu ka wariyey mudabaj weeye oo waa fi itibaaci ee wa minhu waxaa ka mida fi itibaaci markaa taabiciintii la eego azuhriyu riwaayatu zuhriyi zuhri riwaayadii can cadaain cadaa uu wax ka wariyey iyo wa cagsu kaa cagsigii oo ah riwaayatu cadaain can zuhriyi wey wa minhu bacdu fadri ay wa minhu mudabajkii waxaa ka mida bacdu intaa dabadeed waxa weeyaan oo amhilatun ukhra dee amhilo kale oo macnaha waa kuwa dabadeed oo taabiciinta dabadeed oo atbaacu taabiciinta iyo wixii kasii dambaysay amhilo kala ka mid eh fadri ogow oo ujeeddadun dee iminka halkan mihaalkii laguguma soo wada dhammaynayo laguguma wada sheegayo saxaabadii iyo taabiciintii haddii laguu sheegay wixii intaa ka dambaysa sida atbaacu taabiciintii iyaguna way jiraan dad saasoo kale oo aqraan ahaayoo iyagu dhexdooda wax kala wada wariyo midka saabaka kale uu ka wariyey ee taas buu leeyahay ogowba oo iyada taasba ogow sida dee riwaayatu malik can ilawsaaciyi iyo riwaayat lawsaaciyi can markaa dee malik oo kaleba riwaayatu axmed ibni xambal can caliy ibn lmadini oo iyagoo atbaacu atbaaci taabiciin siiba ahaa riwaayatu ibn lmadiniya can ibni xambal taasba iyaguna way jirtaa ogow oo markaa wa minhu min almudabaji mudabajkii waxaa ka mid ah bacdu dee intaa bacda taabiciina weeye taabiciintii dabadeed waa dee amhilatun ama dee amhila ukhraa ayaa iyadna la helaya amhilo kale ee fadri ogow oo taas adigu tatabucoo taa ogow waa wax jira sidaa dee faa'iidadeedaa weyna aad ugu faa'iidaysato qalad iyo wahamna aanu kaaga dhicin umuura caynkaasa dee macrifo u yeelo weeye wa minhu bacdu fadri marka wuxuu uhi fataaratan taaro marka ay dee labadan shaksi iyagu dhexdooda midka saabaka kale uu ka warinayo raawihimaa kii iyaga wax ka warinayey mutaxidu mid midoobay weeye iyo wa sheekhu sheekhay wax ka wada warinayeen aw amase axaduhumaa midkood ayaa de haddii siinta marka axada la reeban waa wasanka daraaddeed axaduhumaa mid ahaanbaa yataxidu midoobaya oo wuxuu beydkana sheegayaa labadan shaksiye aqraanta ama tadbiijka iminka mudabadka riwaayadoodii lagu tirinaya haddii kol dee markan ay wax kala wariyaan midka saabaka kale ka wariyo kol raawigii iyaga kasii warinayay waa siman yihi oo matalan haddaan mithaalka hore egno cadaa can zuhri iyo zuhri can cadaa kii isagu matalan markaa zuhri cadaa wax ka warinayey xadiidka sii wariyey iyo markan cadaa uu zuhri isagu wax ka wariyey xadiidka kii sii wariyey labadoodaba ka wariyey ayaa mid keliya noqonaya kolna maxaa dhacaysa inaan dee laba shaksi un ay tahay nina uu markaa ka wariyey riwaayada zuhri can cadaa uu warinayo iyaga kasii wariyey midna riwaayada cadaa can zuhri uu wariyey taasi waa mid sheekhoodna mid buu noqonayaa na wuxuu uga jeedaa waa sheekhay iyagu wax ka warinayeen ee iyagu ay wax ka wada wariyeen tadbiijku xadiidkan uu dhacay ayaa mid ah oo matalan haddii imanka cadaa uu zuhri ka wariyey zuhrina uu cadaa ka wariyey ayaa markaa zuhri can cadaa uu ka warinayana dee saxaabi ka soo qaad oo matalan anasba ka soo qaado uu xadiidkii ka wariyey markan cadaa uu zuhri haddana dib uga wariyeyna saxaabiga naftiisa xadiidkaa ku sugan waa anasun waa kii hore un hadduu dee sheekh kaloo taabiciinta sheekhyada taabiciintii ka mid yahay ama sheekhyadoodna waa saasoo kaleo macnaa ujeeddadu xadiidkan tadbiijka uu ku sugan yahay ay soo naqliyeene midba midka kale ka wariyey ayaa sheekh keliya ka wada warinayaan raawi keliyana uu kasii wada warinaya taasi waa midoo raawigoodna waa mid buu noqonayaa sheekhii kasi markaa ay labadooduba ka wada warinayana mid buu noqonaya waa suuro oo muxuu ihi fataaratan raawihimaa raawigoodii waa labada nin ee tadbiijku riwaayadooda uu ku sugan yahay raawigoodii mutaxidu mid midoobay weeye iyo wa sheekhu sheekhii ay wax ka wada warinayeen aw amase axaduhumaa midkood baa yataxidu midoobaya oo macnaa waxa weya ama raawigi oo keliya ayuunbaaba mid ah laakiin laba sheekh bay labada xadiid ee tadbiijku dhacay ka kala warinayaan ama sheekh keliyaba wada weeye laakiin laba raawi baa ka kala warinaya oo taas baa adigu markaa arrintu ay tahay ومنه في المدبة المقلوب مستويا مثاله عجيب مالك عن سفيان عن عبد الملك وذا عن الثوري عن مالك سلك ومنه مدبتكي وحبك مدأ المقلوب وسهل كان تالك وكلنا نكير باقصنا المقلوب كل الدبجدي في المدبج في تدبيج وتدبيج كان في غيث ama hadee tansiifku uu kuba sugan yahay mid isagu la isweydaariyo la dabagediyo laakiin maqluubkeenu soo marray dacfiga uu kuba sugnaa ama daciifka qaybihiisa aan ka mid ahayn ee laakiin qalbi kale uu ku sugan yahay macnaa qalbigana maaha wax dee wahm iyo qalad u dhacaya ee laakiin arrintiibaa si markii hore uu ku yimi ayuu si haddana oo xagga dambe markaa adigu dee dabarogan buu ku imanayaaba misaalkaan ku ogaan doonaa mustawiyan xaal yahay mid simanoo wixii dee umuurtii riwaayada ku tacalluqsanaydna labada raawi ay guud ahaan kuba wada siman yihin mihaalukaa mihaalkiisu cajiib wax la yaab la weeye waaba kan wahuwa kaasna maa kii weeyaan rawaahu maaliku maalik uu wariyey can sufyaana sufyaan thawri uu ka wariyey can cabdilmelik cabdilmelik ibni cabdilcasiis ibni jurayjna isaga kasii wariyey wadaa ay warra waa waa wariyey daakan waa cabdilmelik ibni cabdilcasiis ibni jurayjna xadiid buu wariyey can ithawriyi buu ka wariyey can maaliki oo maxaa markii hore maalik can sufyaan cabdilmelik haddana maxaa dhacay dariiq iyadii oo markaa halkii dee markaa hore markii hore ku dhammaanaya laga bilaabo sanadkii oo la yidhaha markaa cabdilmelik can sufyaan can malik waa arrintii oo dee iminka dabagedi uno waa hal si uu markii hore siiqadu ay kuba timi ama sanadkii oo maqluub ah maanta oo kii markii hore uu ku bilaabmay uyaka ugu dambeeya kii ugu dambeeyana ugu horraynayo ayay de qalbi u sheegayaena waatan qalbi waham iyo qalad u dhacayna maaha waxa weeyaan imanka nin baana u dhaxeeya labadoodii imanka had iyo goor labada nin wax kala warinaya mise ibnu juraj iyo maalig oo kale si un baana marka dambe haddana tadwiijka uu soo noqdona sanadkii uu laba ninkii ugu dhexeeya iyadoo laakiin labadoodiin ay kala horreeyaan malikun marka waxa wa minhu fi lmudabaji lmaqluuba wa minhu waxaa ka mida maqluubu badhe bal nakirayso ku isagu la dabagediyey fi lmudabaji mudabajkan figiisa ama fi tadwiijiiba tadwiijkiisan iyo tansiimkiisan figiisa mid maqluubah oo la dabagediyey mustawiyan xaaliya mid simanoo kaasna ruwaadiisana ay ku siman yihin umuurtii mutacaliqada ayd riwaayada ku tacalluqaysa o dhan ba ay ku siman yihin mithaaluka mithaalkiisna cajiib wax la yaab la weeye oo waaba maxay wahwa kaas mithaalkuna maalikum can sufyaana can cabdilmalik wadaakana ay warrawaada can thawriya can maalika salaka uu galay oo dariiqiisii buu maray amase haddii dee sulika baa kuwa kale kuba suganoo wahada kan sulika waa la maray baxna waa dariiq macruuf oo la maraybo dee waa ama waxay axaadiisi kuba timaado oo masluuka oo laba maray wey markaa salaka fii ciqdi hada sanad ayuu dhex galay ama uu kuba sugnaaday ama sulika waa meel dee waa dariiq la maray oo macruufan waham iyo qalatoon aanu kuba sugnayn taasba weyo adigu markaa waa mudabaj maqluub ah qalbiga imanka ku suganna waa taa aan soo sheegnay uno ee imanka siiqadu markii hore sida ama maalik can sufyaan can cabdilmelik hadduu ahaa tii unbaa la dabagediyo maxay noqotay cabdilmelik can sufyaan can malik taas weeye qalbigu sheegay waana mudabajkuuna wax markaa soo kordhay adigu maama calaa sharaf lmursaliin sayidina wamawlaana maxamed nabiyilmi wala alihi wasaxbi ajmaciin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الإخوة والأخوات walaalihi ama dee rag iyo dumarba ahaa ee ruwaadda ka mid ahaa ayaa mabxadkoodii kan yahay ومسلم والنسائي صنفا في إخوة وقد رأوا أن يعرفا كي لا يرى عند اشتراك في اسم أب غير أخ أخا وما له انتصب وحر الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومسلم إمامك مسلم صاحب الصحيح بأها إيوى النسائي إمامك إسنا سنن تشهير كالها النسائي صنفا way alifeenoo laba kitaab bay alifeen fii ikhwatin walaalihii ayay iyagu markaas ay fii bayaani ismaa'i ikhwatin waa dadkii iyagu walaalo ahaa magacyadooda magacyada caddaynteed bay kutub u alifeenba qolooyin kaloon iyaga ahayn siabudaawud iyo abulcabaas saraajiyana iyaguna waxway addeji kutub bay u dejiyeen waxaana uga sii horreeyeyba muslim iyo nasa-ina cali bnulmadini imaamkii shahiirka ahaa aclamu cilmi lcilal fii waqti fii casri ayaa uga sii horreeyey daraqudiyana dee horta intay kasoo madbaceyeenna wax dhan ma aha oo jis yarun baabaan arkay intay kasoo madbaceyeen daraqudnikiisa aduu markaa oon dhammayn daraqudninaysna iyo qolooyin kaleba kutub bay u dejiyeen ay kaga hadleen dadka iyagu walaalo ah ama ragaaden ama dumare magacyadoodaba faa'iidada taas ay leedayna isaga inoo sheegayaan waqad ra-ow culimmaduna waxay arkeen buu yidhi oy ku tegeen dadkii iyagu ahlu xadiidka ahaa an yucrafa in la ogaado aliftani waa lidlaaqay fannigan ama noocan dee taas ay ihtimaamkay u ihtimaamayeenba ayna tusayso kutubtaa kala duwan ee loo alifayba a'immadaas markaa aan barhkoodna sheegnay barh kalena ay jiraanba ay kutubta u dejiyeen ihtimaamkay u ihtimaameen iyadoo ay taasbayna tusayso ayaa waxay arkeen an yucrafa in la ogaado noocan noocina iyadoo loo ihtimaamo hagaag loo barto dadka caynkana waxaana dee loo baranaya waa tankay laa yuraa si aan loogu malayn cinda ishtiraakin wadaagsi agtii bismi abin aabba magacii la wadaagsaday aan loogu malayn hayru akhin ku aan walaal ahayn akhan walaal aan loo moodin haddee dadkayna magacyadu way ka dhaxeeyaan dad badan oon waxba isu ahayn ayaa magacii aabbaba ku kulmaya shaksigii markaa halkan cinaaye ee ihtimaam u lahaa ee ruwadda dadka iyagu ama dee culimmadaba ee walaalaha ah yaqaanay kii aan iyagu dadkaa magacun ku kulmay magac wadaagsaday aan walaalo ahayn dee wuxuu ogaanayaa inay arrintu tahay ishtiraak ismi uuno aanu kani kan la walaal ahaynba taas buu ogaanayaa ama iyada haddaanu halkan aqoon aanu ama aqoon aanu halkan u lahaynba dee kol hadduu arko magac laba shaksi ka dhexeeya ama magacii aabba iskaga mid noqdeen waxaa laga yaabaa inuu qaato labadii nin inay walaalayiinba matalan camr ibnu dinaar iyo cabdullaahi ibnu dinaar iyo malik ibnu dinaar iyo waa casri keliya waa casrigii taabiciinta waana kuwan kuba kulmay magaca aabbo ku kulmay dee walaalana ma aha oo camri iyo cabdullaahi iyona walaalo ma aha mooyidenawi hadalkiisa ina yar dhacday kitaabka bukhaari fususha uu ka sharxay ama abwaabta uu bukhaari ka sharxay meeshaas inay taas imankaa waan dee moodayahay laakiin imanka aduma siiba waqti hore ay ugu dambayseen ee adugu bal waxa weeyaan walaalo maaha magaciina oo kuwan kuma kulmay dee shaksigu haddaanu tan ogeynaa wuxuu u qaadanayaa walaalaynayin haddaba waa faa'iidadeeda tan ama laga faa'iidaysanaya macrifada kan loo yeesho ciddii magacun ku kulantay laakiin aan walaalo ahayn buu shaksigu dee inaanay walaalo ahayn ku ogaanayaa ina kuwii walaalo aha buu gooni ahaan u dabdiyuu gooni ahaan u garanayaa haddaba waqadra waan yucrafa kay laa yuraa si aan loogu malayn cinda ishtiraakin wadaagsi agtii fi ismi abin magacaaba la wadaagsaday aan hayru akhin faacilkii dee yuraad waa kani ku aan walaal ahayn aan loogu malayn akhan walaal inuu yahay walxaal maa lahu intasaba mantasaba aanuu iyadoo dee aanu walaalba mantasaba aanuu nisbo sheeganba oo kaa mushtaragee ninkan kale magaca la wadaagsaday lahu kii dee mushtaragaay magaca la wadaagsaday isagoon uba nisbo sheegan aan haddana dee inuu walaalye aan loo moodin ishtiraagan daraaddeed taas baa markaa in loo ogaado cilmigan ama loo dee waxa weeyaan ihtimaamo oo cinaayo loo yeesho ay ugu tegeen culimmadu oo faa'iidadeeda ah daniga caynkaasaa lagaga nabadgelaya wa muslimun muslim iyo wanasa'iyu sannafaa way alifeen aliftan iyadu waa aliftii tasniyada oo waxa weeyaan dee laba laba ayaa inoo horeeya muslim iyo nasaa-iya fii ikhwatin fii macrif bayaani asmaa'i ikhwatin walaalo magacyadood magacyada caddaynteed bay kitaab u dejiyeen iyo walaalihii oo akhawaadkiiba waqad ra-ow waanay arkeen culimmadu oo waxay muxadisiintu kuba tegeen an yucrafa in la ogaado fannigan ah dee ay kaga hadleen asmaa'u alikhwati waalakhawaatba kay laa yuraa si aan loogu umalayn cinda ishtiraakin wadaagsi agtii fismi abin magacaaba la wadaagsaday hayru akhin ku aan walaal ahayn aan loo moodin oon loogu malayn akhan walaalinayay walxaal mantasaba aanu uba nisbo sheegan oo kan maanta mushtariga ninkan kale magaca la wadaagsay law kaa muntasabka ah mushtaraga dee la wadaagsay magaca isagoo wax nisboo ka dhaxeeya aan u jirin si aan loogu moodin taas baa adigu ay u arkeenba wey marka amhiladii buu inoo sheegayaa wuxuu yidhi adigu dee amhiladii halkan ma dhammaynayo kutubta kolley waxoogaa bay ku sheegaan shaarixuna isagoo midh ayuu kordhiyay oo bal labada xagga saxaabada walaala ah waaba cumar iyo zayd ibn alkhadaab ilmo khadaab ah oo zayd ibn alkhadaab iyo cumar ibn alkhadaab oo naqaana waana ay walaalayiin kaba weynaa kana islaamnimo horreeyey dagaalkii yamaamana lagu dilo aad u qiimo badnaa zayd ibn alkhadaab waa walaal taabiciintin iyo arqam iyo hudayl ibna shuraxbiil buu leeyahay hudayl ibnu shuraxbiil iyo arqam ibnu shuraxbiil asxaabtiina mascuud raggoodii u mudnaa bay ka mid ahaayeen saddexa walaalaha ee asxaabta rasuulka ka midna waa cali iyo jacfar iyo markaa cadiil ilmo abi aalib aalib isagu walow dee isagu ninkii ugu weynaa ahaaba nimankan walaalaha ilmo abi aalib aabahoodna loogu kunyooday isagu dee waxa weeyaan ma soo islaamin ee saddexaani way islaameen walow dee uu islaamka soo gaadhay dagaalkii bederna uu joogay taalib iyo caqeelba xagga gaaladana ay ka socdeenoo caqil dadkii la qafaashay ahaa taalib markii la laabmay dadkii dhintay kumuu jirin ee la arkay oo la garanayey dadkii la qabtayna kuma jirin makana kumuu laabin oo waqtigaas baa la waayay markaa saddexan taabicintana abaan iyo saciid iyo cumar ayuu yidhi oo markaa abaan markaa waxa weeye abaan iyo saciid iyo markaa cumar waa taabiciintii buu leey waana saddex walaalo ah marka awowdan baa jaa awlaadu cuhmaan oo abaan ibnu cuhmaan iyo saciid ibnu cuhmaan iyo cumar ibnu cusmaan ee awlaad cuhmaan buu ii dhigtee wowda ayaan jirine hadduu qolooyin kaleo dee ilmo abi saalix oo inoo tirinayana waa ka mid bal haddaba amhilaa matniga inoogu sugan wuxuu yidhi markaa arbacu ikhwatin afar walaalo ah ayaa rawow wariyey fii sanadin oo bacdigood bacdiga kale ka adigu wax iyagoo kala wariyey dee fii sanadin sanad keliya dhexdii ayay afar walaaliyo ku wada sugan yihiin oo badhku midba midka kale wax ka warinayo awlaadu siriina wa hum awlaadu siriina siriin awlaadiina weeye bifardin xadiis baanay wariyeen keliya oo musnadin mutasila oo la isnaadiyey oo waxa uu leeyahay ilmo siriin intaa way ka badnaayeen be waa laakiin arrin dee aada u qariib ah afar walaalo ah ayaa sanad keliyay ku wada sugan yihin welibana mid kastaaba ka kale ayuu wax ka warinayaa ka ugu dambeeya anas ibnu maalik kaba warinaya waa arrin dee qariiba oon cidka iyaga mooye cid kale oo markaa arrintan ay kaba dhacday ama arrintan ladiifadan ladaa'if alisnaadba ka mida kulansaday aan la garanahaynba markaa wuxuu dhigtayba isagoo dee kolley siyuudi buu ka soo naqlinayaa jusi abilghanaami narsi ana moxamed ibni siriin rawaa can akhiihi yaxya can akhiihi saciid can akhiihi anas saciid baa ay taalla tadriibna waa sidii ku sugnayd saciid laakiin axmed moxamed shaakir wuxuu yidhaahaa waa khata sidaa dee tadriib iyo dhacday ninkani waa macbad waana dee sidaa alfiyada ciraaqiba sharaxeeda kuba sugan ee anas markaa saciid maahe macbad weeye can akhiihi anas isaguna anas ibnu siriin buu ka wariyey anaskaa macbadkuna waaba dee qolooyinkan walaalaha ninkii ugu weynaaba anaskaas baa can anas ibni maalikin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala labayka xaqa xaqan xaqa tacabudan wa riqa taas ba weyn oo bal markaa waxa weeye isagu daara qudni min hayri dikri saciid waa min hayri dikri macbad halkan dambada ee saciidkii maaha macbad buu isagu ka tego saddexa kaleu sheegay bal xadiidkan maanta sanadkiisna mutasilka yahay waxaa markaa ku wada sugan afar walaalo ah oo midba midka kale ka warinayo waana dee wax aan iyaga un mooyaan iyo sanadkan mooye meel kale lagu aragba weeye afar walaalo oo midba midka warinayo xadiid sanad keliya weliba ah marka ama xadiid keliya wada warinaya taasoo laakiin iyagu ilma siiriin waana taabiciine way kaba badan yihiinoo intooda iyaga ruwaadda ah dee waxaaba ka mida oo halkan iyagana kusoo biiraysa xabso oo iyo de adigu kariimo oo adigu malaa ilaa lix ama toddoba ayaa ruwaadda ka mida waanay ka sii badan yihiin baa la idhaah siriinna sabyu cayni tamri buu ka mid ahaa anas ibnu maalikna mamluuk buu ahaa markii dambena wuu kitaabeeyey ama mukaatab buu ka yeelayoo xoolo weliba aad u badanoo kumayaal dirham gaadhay ayay kitaabadiisu aydoo wixii uu wada bixiyo sidii ayuu ka xoroobayba dadka aad u qiimaha badan ee moxamed iyo xabsaba ay ka mid yihiinna waxa weeyaan aabba ayuu ahaa arbacu ikhwatin walaalo afara aw fii sanadin me ayaa rawow wariyey fii sanadin sanad fiigii oo sanad keliya dhexdii ayaa iyagoo dee midba midka kale wax ka warinaya waxay wariyeen bifardin xadiid musnadin mutasila oo sanadkiisu uu xidhiidhsan yahay awlaadu siriina wahum iyaguna awlaadu siriina sireen awlaadiisii weeye وإخوة من الصحاب بدرا قد شهدوها سبع أبنى عفرا قوح وإخوة ولاله ولالها صو من الصحاب أصحاب الرسول ككمل بدرا بدرا هل كان اشتغال باب كايان كبير لنا يفعل كذا بمن نفصل يا بدر نفع عمل فلا يا شهدوا حاضري بدرا دقال كي بدر قد شهدوها ويا حاضرين سبع wahum iyaguna sabcun toddoba weeye abna cafra ka bedelo ilmo cafro weeye oo waxaa halkanna inoo sheegayaa beydkan inoogu sheegayaa toddoba walaalo ah oo dagaalkii beder wada xaadiray waa arrin iyaduna dee aada markaas fadiilo markaa weliba dee masiya ziyaadaha ay ku muteen qolooyinkani waa toddoba walaal ah asxaabtii rasuulka ka mid ah oo suxuu wada wadaagsaday welibana dagaalkii beder na markaa dadkii iyagu ka xaadirayna fadliga weyn ay lahaayeen markaa iyagu ka wada qayb galo weliba barhkoodna dagaalkaa lagu dilay toddobadiina taariixa ayaa dhigtay mucaad iyo mucawid iyo anas iyo khaalid iyo caaqil iyo caamir iyo cawf ayuu dhi radia allahu tacaala canhum adigu horta bal sadde afartan toddobadan saddexna adigu isku wada aabbamayahayna saddexna isku aabbay ahaayeen oo mucaad iyo mucawid iyo cawf oo barhkood dee ay qayb ka qaateen baabijahl dilkiisii wana halkaa laguma dilay saddexaas iyaga waxa weeyaan isku aabbay ahaayeen afarta kalena iyaguna isku aabbay ahaayeen laakiin haweeneydan cafraa la yidhaaho laqabkeediiba uu yahay ayaa toddobadaba wada dhashay oo waa toddoba isku wada hooyaa laakiin aabba waxa weeyaan saddexna waa isku aabba afarna waa isku aabba waana kaa dee dagaalkii badar bay xaadireen oo barhkoodba dagaalkaa laguma dilay taas waikhwatun min aصaxaabi badran qad shahiduu way xaadireen badran qad shahiduuhaa way xaadireen sabcun wahum iyagu sabcun toddoba weeye abna cafraa ilmo cafrana weeye oo toddobadaas ilmo cafraa dagaalkii badar bay xaadireen waana saxaabo oo toddoba saxaabo walaalaa weyn markaa siddeed saxaabo ah oo walaala-ana xagga hoose ayaa shaarixu markaa dhiganaya isagoo suyuudi tadriibkiisa ka soo naqlinaya oo ilma xaari banu xaarisata wa tiscatun muhaajiruuna hum banuu xaarisin isahmiyi kullun muxsinun markaa wuxuu uhi wa tiscatun sagaal sagaalkaasoo muhaajiruuna wada muhaajiriina macnaa saxaabadii rasuulka ka midoo soo wada hijrooday kuwan ansaar bay ahaayeene hum iyagu banuu xaarisin isahmiyi ninkaa xaaris la yidhaaha ee reer bani sahmiye quraysheed inamadiisa weeye ama ilmo xaaris weeye kullu midkastoo raggaa ka midina muxsinuni mid wanaag sameeyey weeyaanoo dee waa shaksiga waa muslim weliba waa muhaajir oo dee ficiladaa fiican ayay la yimaadeen oo dad aad u qiimo badan bay ahaayeen waa sagaal walaalo ah oo ilma xaarid markaa ibnu qays ini sahmiya waxaana halkan ii taalla bishir iyo tamiim iyo xaarid iyo xajaaj iyo saa'ib iyo saciid iyo cabdullaahi iyo macmar iyo abu qays in la kala odhanayay markaa mid kastaana gooniyaantiisa waa muxsin oo dee waa muslim saxaabiya oo muhaajira muhaajiriintii ka mid ama muhaajiriya taasba weyn muhaajira wa tiscatun sagaal sagaalkaasoo muhaajiruuna soo hijrooday hum iyagu banuu xaarisin halkan baan ka khabray banuu xaarisin khabarkii dhacaya dee jumladan dambe ilma xaaris weeye xaaridkii asahmiye reer sahmi loo nisbeeyey waa reer qoraysh ka mid ah camr ibnu caas iyo dee reerkoodii kullun mid kastaana muxsinun mid wanaag sameeye weeye bal wixii siyaaday halkaasna sharaxaaba ka siyaagan doontaan toban saxaabo oo walaala-ana waa ilmo cabbaas welibana afar iyo tobanna waa la gaadhsiiyaa tobanku rag bay ahayna afar dumarina way jiraanba oo afar iyo toban markaa marka rag iyo dumar la isku daro saxaaba ayay markaa ilmo cabbaas noqonayaan oo dee ha kala yaryaraadeene adugu barhkoodna ru'yaa u sugnaatee laakiin afar iyo toban saxaaba waana taa dee waxaan leenahay intani waa amhila une kutub kala duwan a'immadu ku khaas yeelanoo bacdigood ay soo madbuceeyeen oo waxaan hayaabo kaa dara qudniyo laakiin aan saa u sii weyneyn jus yar ah aan taamna ahayn oo kitaabkii waa kala dhiban yahay ba oo intaa kuba dhammee adugu markaa taas qolooyin kalena waa kuwaa ay dejiyeen bo ihtimaamkay u ihtimaamayeenna waa ahamiyada uu leeyahay macrifada tan loo adigu ama qolooyinkan macrifo loo yeeshaa waana kaa faa'iidadii inoo sheegay riwaayat laabaa'i can ilabnaa'i cagsi riwaayat laabaa'i aabbayaasha warintoodii ama riwaayadoodii ay wax ka wariyeen can ilabnaa'i inamadoodii iyo cagsu kaa cagsigii oo riwaayatulabnaa'i can ilaabaa'i oo dee sidii badnaydba ayuu mabxadkeedii kan yahay macnaa laba nooc buu inoo jamciyey midi waa riwaayatul aabaa'i can ilabnaa dee waana wax caadiya maaha aabbihii dee isagoo ahaa ninka weynba ayaa inankiisii uu dhalay wax ka warinaya taas iyadu waa mid midna waa taa cagsigiio waa dariiqii dee caadiga ahaa ama jaadadiiba weeyaanoo waa riwaayat alabnaa'i can alaabaa inamadu wixii ay wariyeene aabbayaashood ay ka wariyeen oo marka aabbaho oo keliya ay kaba wariyeen ama se aabbahaasna aabbihi u ka sii wariyo markaa dee aabba iyo awo ay wax ka wada warinayaan taasna waa mid iyadoo dee jaanibka hore kaba badan oo ta labaad baa labadoodiina dee waa kuwan waa wax imika isu cagsiya oo markaas danbu u jamciyo meel keliya ugu jamciyey markaa wuxuu uhi sheekhu waa allafa waa alifay alkhadiibu imaamkii khadiib wuxuu kitaab u dejiyey kitaaban buu u alifay weeyaan oo ku wariyey fii dii aharin riwaayo mid u saaxiiba can ibnihi inankiisii uu ka wariyay athar macnaa waa riwaayo w warin kii u saaxiibka ahaa can ibnihi inankiisii wax kaba wariyey wadaalika ka waa'ilin waa'ilba weeye oo can bakrin can ibnihi bakrin inankiisii bakr ibni waa'il wax ka wariyeyba w oo matalan waa'il ayaa wuxuu ka wariyaa inankiisii bakr ibni waa'il bakr ibni waa'ilkaasna zuhri buu kaba sii wariyaa axaadiidta halkan lagu wariya waxaaba ka mid ah khiru laxmaala fa ina alyadda mucallaqa waarijla muuthaqatun weeye oo macnaa wixii dee awr iyo waxaa lagu qaadiyo le axmaasha kadib dhiga oo kale adugu marka waxa weeyaan fa ina yadda mucallaqa yaddu waa jeenigii mucallaqatun waarijla muuthaqa marka falag waa'ilkan wuxuu ka warinayaa bakri kollayna dee xaggii afraadda sida kutubtii hore baan ku soo marrayba halkii markay afraaddii nisbiga ahayd ee markay ku qaydayaan shaksi riwaayo ama ay dee shaksi riwaayaday leeyihin hebel hebel un mooye waxba kama warin midaal kale aynu soo aragnay oo ay yidhaaheenba dee waxa weeyaan bakri aabbihii waa'il un mooye cid kale oo xadiidkaa ka warisay ma jirtaba macnaa isaga la gooni noqday weli maanta bakri wax laga wariya dariiqyada kale iyada lama laha waa xadiidku fardigu ku yahay waa markaa bakri isaga marka laeega fii khusuusi riwaayati bakri horeynu mithaal kaleba kutubta hore ugu soo aragnay haddaba taas waa kabnihi can ibnihi kawaa'ilin can bakrin taasi markaa khadiib baa kutub kitaab buu noocaa u dejiyey walwaaili ay walwaa'iliya abu nasri alwaa'ili ya-dana waxaa loo reebayaa un waa wasanka daraaddeede waa abu nasrin alwaa'iliyu waa idna macnaa kitaab buu dejiyey fii cagsihi kan cagsigii